suuratu lmursalaat iyaduna kama foga suuraddii hore siday u hadlaysay ilaahay markuu xuso awoodihiisa iyo makhluuqaadkiisa qaar ka mida oo ku dhaartay wuxuuna ku xigsiin doonaa un abaalmarinta ummadaha uu abaalmarinayo markaa waxay isku xidhiidhsan mar walba adduunyada iyo aakhirada alacmaalu waaljaza adduunkiibaa ilaahay u xusaya aakhiru markiiba ku xigsiinaya wuxuu xusayaa qofka iyo camalkiisiiyo markaasu abaalkiisii ku xigsiinaya markaasaa goor walba ilaahay uu soo bandhigaya addoonka inuu ku ammaanayo wixii wanaagsan kuna eedaysan yahay wixii xun marka waa sidaasay u socotaa sunnada ilaahay iyo cadligiisu saasuu isu daba socdaa bismi illaahi araxmaani araxiim waalmursalaati buu ilaha yidhi curfan waalmursalaati baan ku dhaartay kuwa la diray curfan wanaag lagu diray falcaasifaati kuwa jejebinaya ama dhabanaya ee huguguguftaahaya casfan dhabasho ee dabaylaha baan ku dhaartay waalnaashiraati dabaylaha soo kiciya daruurta ayaan ku dhaartay buu ilahay yidhi nashran kicin ee isu soo ururinaya falfaariqaati baan ku dhaartay malaa'igta kala saaraysa farqan kala saar falmulqiyaati baan ku dhaartay malaa'igta soo tuuraysa ee soo dejinaysa dikran waxyi cudran iyadoo dadka loo cudur daarayo aw nudran iyadoo loo digayo labadaas waxyigu isugu jiraayo in loo lagu xujo oogo oo loo cudurdaar dhammeeyo oo wixii ay ka jaahil noqon lahaayeen loo caddeeyo loona digo shanta wasfi tafsiirka dhowr ilaa aqwaal badan bay mariyeen laakiin saddexdaa wasfiya horena in mala dabayluhu ay yeeshaan labadan dambena malaa'igtu ay yeeshaan iyadoo malaa'igta iyo dabayluhuba makhluuqa ilaah ay yihiin ilaahayna makhluuqiisa uu ku dhaaran karo tafsiirkaasaa ugu dhow dhow dabaylihii mursalaadka ahaa la diray curfi bay la socdaa iyo wanaag oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu tilmaamayey manaa walmursalaati curfan falcaasifaati casan waa laba qaybood oo dabaylaha ka mid a midna curfi bay la socotaa midna cadaab nusirtu bisaba wa uhlikat caadin bidabuur saasuu leeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam anigana waxaa laygu hiiliyey dabaysha saba laydhaa reer caadna dabuur baa lagu halaagay waxaas waa dubuur soomaad maqa waa wax liituun baynu uga jeednay oo dee aafa ah oo halaaga marka dabaylihii qaybi waxay la socotaa naxariistii iyo khayrkiiyo waa curfi qaybina waa casiir iyo cawaasiif mudamira oo xalaagayso baabiinaysa nashriguna waa dee nushuran iyo bushuran dabaylaha ku sifaysanoo bayna yaday raxmati naxariista ilaahay ka hor bay bushaaraynayaan oo madarkiiba falfaariqaati farqa faariqaadkuna waa malaa'igtii oo waxa ay kala saarayaan kii nabadgelayay iyo kii halaagsamayay khalqiga ilaahay ayay kala saarayaan waxay kala saarayaan kii joogayay iyo kii dhimanayay kii dhalanayay iyo kii dhimanayay waxay kala saarayaan markay waxyigan soo dejinayaan dikran xaqii iyo baatilkii falfaariqaati farqan go-aamo ilaahay bay ku socdaa go-aamadaasay mar walba hawlgelinayaan ka hawlgelayaan falmulqiyaati dikran waa sufaro waa malaa'ig ilaahay xaggiisa ka timi oo waxyiga soo dejinaysa oo udhaxaysa ilaahay iyo rasushiisa dikran dee waxyiga ilaahay magacyaashiisuu ka mid yahay dikran cudran aw nudranna waynu fasirnayoo waxyigu labadaasi isugu jiraayo dadka kii diidana waa loo digi kii diida waa loo cudurdaar dhammayn si uu wuxuu ku marmarsoodaba aan u helin oo aan u odhanin kitaab iyo diintoona layguma soo dejinin intaasaan ku dhaarteebaa ilahay uhi inamaa tuucaduuna wixii laydin yaboohay lawaaqicun wuu dhici doonaa suur baa ilahay uu yaboohay oo qiyaamuu yaboohay oo isbedel buu yaboohay waxaasoo dham way dhici fayda nujuumu marka xidigihii dumisad la tiro ay iftiin beesho wayda samaau furijat marka samadii la deldalooliyo diisdiis iyo diiqdiiq iyo dalool ayaa ku bilaabmay khalqigaa maanta isku siman cajiibkaa xidigiina bilaa iftiin bay noqdeen samadiina furijat furjadu waa meesha daloosho furijat waa la deldalooliyey ilaahay baa dildilaacinaya waidaa waktiga aljibaalu buurihii nusifat la daqiijiyo budada laga dhigo dubbihii ilaahay baa ku dhacayo markaasaa la kala daadiyey biyihii isu hayay axjaarta ilaan dhagaxa laftiisu biyuu leeyahy biyihii isu hayay baa markaa meesha ka baxaya dabeetna markaasay u dhammaanaysa waidaa waktiga arrusulu uqitat rusushii lasoo joojiyo loo waktiyeeyo liayi yawmin ujilat maalinkee ayaa loo mudeeyey liyawmi lfasl maalinkii kala saarkaa loo mudeeyey wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey maa yawmu lfasli maalinka kala saarku waxa uu yahay waa maalinka arrimuhu sidan soo socota ay isu bedeli doonaan oo dhan halkaasaa dee waxa ilaahay uu ku dhaatay awoodiisu oo awoodiisu waa taa faraha badan shay walba wadaday ka duuday haddii uu ceriya iyo hadduu dhulya iyo hadduu buuraya iyo hadduu bani aadam ya mid walba isbedel baa ku dhacay mid wala odhan jira waxbaan nidaamiyaa iyo waxbaan tijaabiyaa iyo waxbaan hagaajiyeyba wixiisii o dhan meeshay ka baxeen marka rusushiina waa loo waktiyeeyey marka uqitat waa rusushii oo loo waktiyeeyey ujilat waa loo mudeeyey waktiga loo mudeeyeyna waa yawmu lfasli yawmu lfaslina waa maalinka ilaahay uu kala saarayo xaqiyo baatilka ahlu jannaha iyo ahlu naarka kuwa calaysan yahay kuu ka raali yahay intaba ilaahay uu kala saaraya waylun halaag yowmaidin maalintaa lilmukadibiina buu usugnaaday kuwii xaqa beeniyey ayuu usugnaaday maalinkaasoo dad iskuma jiree markii la kala baxay cidda halaagu uu ku hadhay waa ciddii ilaahay beenisay aayaddaasoo runtii inagu soo noqnoqon doonta oo markaa qayb ilaahay uu sheegaba uu kusoo celin doono wuxuunay tilmaamaysaa uun cadhada ilaahay u qabo ka cadowga u ah ee isaga beeniyey wax alla wuxuu ilaahay abuuray oo dhan ka beeniyey buu necabyahy wax alla waxa camal la qabtana gaalnimadiisii u necabyahay gaalnimada ayuu necabyahay wakaraha ilaykum sida aayadda aynu akriyayna wakaraha ilaykum lkufr ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa sidaa darteed baa qofka muuminka ay waajib ku tahay mar walba ha yaraada hase weynaado culimo ahaada caama ha ahaado inuu caqiidadiisa ilaashado caqiidada inuu ilaashado waayo camalkii kaloo dhamiba xataa kabaa'irta rajuu qofku leeya inuu ilaahay ka dhaafo cadaabkuma waarayo marse haddii ayaan daradaa kufrigu ay ku dhacdo rajo male qofku markaa waxyaabaha arkaanta iimaankiisa isla markaa nawaaqidka iimaankiisa waxyaabaha burinaya inuu qofku aada uga feejignaado oo dhab iyo dheeldheel midna aanay uga imanin oo ummadda gaalnimadu ay la xumaato oo ay nacaan sida ay u nacayaan in dab lagu tuuro kale nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu xusayay iimaanka qofka iyo ama dadka iimaankooda nacaankiisa goortay helayaan waa markay gaalnimada nacaan buuri markay gaalnimada nacaan iyo kaaladaba labadaba markay isku daraan kolkaasaa ay wajada xalaawat aliimaan buuri qolka macaanka iimaanka markaasu helaya laakiin innaga runtii dareenkaasi waxaan odhan karnaa aada buu u yaryahay dareenka gaalnimo la naco dee gaalnimadii iminka waxay noqotay wax malaha berigii hore dadku way diidi jireen ay fidradoodu iska caadiga ahayd ay reer miyiga ahaayeenoo dee mid ingiriis la ydhaa cadaana oo mu'aamarad badnaadaa ka liqi waayey oo ay kaga dhafwariyeenay hawada u dareen laakiin kuwo madmadow oo noocooda ahi markay gaalnimadii soo xambaarteen waa reer hebel iska joog ha iska jooga iska daabaa ka dhacday meel fog isagu tegi maaye weligiiba hadduu iska yaro gaalgaalooba wuu iska soo noqon marka xaqiiqatan ceeb weyn baa jirta gaaladuna taasay inala fahmeen markaasaa dabeedna arrinkaasi wuu soo siqaya way soo siqaysaa siyaabo kala duwan bay u socotaa arrintaas istaraatiijiyad dheer baana laga leeyahay markaa dadku inay ku baraarugaan runtii naftooda iyo ehelkoodaba wixii khatar gelinaya aada bay muhiim u tahy yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara alam nuhliki lwaliina buu ilaha yidhi miyaanaan ummadihii hore halaagin waanu halaagnay uma nutbicuhum alaakhiriina ummadaha dambaanu raacin ee iyaguna markaas xaqa beeniyey kadalika sidaasaanu nafcalu bilmujrimiin dembiilayaasha saasu baanu ku samayn buu ilahay kuwo horaan halaagay kuwo dambaanu raacin labada la israacinayo halaagga la ysku raacinayaana waa kuwe waa almujrimuun dembiilayaasha alam nakhluqkum buu ilahay yidhi miyaanaan idinka abuurin min maain biyo mahiinin liita waa run way liitaa biyaha aabbaha kasoo baxay waxaad u yar wey fajacalnaahu waxaanu yeelnay fii qaraarin makiinin meel sugan oo ilaashan qaraar meel sugan wey oo makiino haddana ilaahay u ilaaliyay islaantaa soconaysae wax qabsanaysae tamarta leh dhaqdhaqaaqaysa haddaanu meesha ilaahay ku ilaalin soo kamay soo saydhmayn kama soo saydhmayaan ilaa uu shan gaaray halkaasuu ilaahay ku ilaaliyo makiin inuu wasakhoobo iyo injaraasiim iyo wax fasaadiya ay galaan halkaasaa ilahay uu kaga ilaaliyo ilaa qadarin macluum ilaa wakti la yaqaan inta la gaadhayo alqadaru lmacluum waa inta ilmaha shinkaa uu soo dhalanayo faqadarnaa waanu qorshaynay waanu qadarnay baa ilahay uli fanicma alqaadiruun kuwa wax qadara annagaa u wanaagsan ilaahay qorshihiisa iyo ilaahay qadarkiisa ayaa ilmahaasi uu ku soconaya oo uu ku noolaanaya oo uu ku dhimanaya ku dhalanaya intaba waylun yowmaydin lilmukadibiin alam najcal ilarda kifaatan miyaanaan dhulkii ka dhigin mid idinkuba filanba axyaaan wa amwaatan iyada oo aanooshihiin iyo iyadoo dhimateenba labadaba axyaan wa amwaatan marka kifaadka kafata shay bimacnaa damma shaygiibuu ururiyey marka dhulkii wuxuu noqday mid idin ururiyey marka dhimataan iyo marka nooshihiinba dhulkii wuxuu noqday mid kaafidiina oo idinku filan marka nooshihiin iyo marka dhimateenba laakiin balaaga waxay dhacday markaynu qawadnay aynu dhulkii isku qabsano masiiba markaasay dhacday mushkilada weyn maanta waa dhul wey haddii reerayslaynayaan iyo haddii xabadi dhacaysa iyo wixii aada maqasho dadku waxay iska odhanayaan musabaqan ugu horeynba waaba dhul jagaaba la isku dilay iska dhaaf markaa runtii dee waa dhibaato ina haysato u baahan dadkeena inaynu ka wacyigelino amniga iyo iimaankubana wuu ku lumaya qofkuna sidiisaba muslimka ahy dee inuu lacag un baadi doono maahae taasi waa cudurka gala dadka gaalade waa inuu sidhaado tolo waxa aad baadi doonaysaa ma xalaalba mise xaraam tolo haddaad dhul baadi doonayso dariiqadaad ku baadi doonayso ama aad ku iibsanayso ma xalaalba mise xaraam inuu isweydiiyo aad bay muhiimta oo hadduu xalaal yahayna dee uu ku socdo hadduu xaraam yahayna uu ka joogsado dee fuqahada iyo maraajicdooda iyagoo nusuusta ka ururinaya iyo dhaqankii nebiga iyo khulafada waxay tilmaamayaan dhulkii in laguna milkii karo aada kuna iibin karto ima aliqtaac wa ima alicmaar in qofkii loo jaro oo sharci dhammaystiran loo siiyo iyadoo looga raaliya oo la yidhahdo dhiso iyo in isagu camiro oo wax ka dhiso haddaanu labadaa midna jirin dee macnihiisu waa maxay waan soo agmariyo waan eegay soo maa waxba kamuu dhisanin wax alla wuxuu ka dhistay ma jiro sharci dhammaystiran oo uu leeyahy taa laftigeeda cumar bin khataab uu u mudayn jiray marka qofka iqtaac loo sameeyo laba sannadood buu odhanayaa dhiso hadduu dhisi waayo ummaddu xanibaya dalka tacmiirtiisa iyo quruxdiisa iyo horumarkiisaba waa la doonaya idan dee macnaheeda waxa wey haddii uu yeelan waayona oo qofku aanu lahaynna ma iibin karo wuxuu ka cunaano xaraam buu noqonayaa bal marka hala iska hubsado ku qadimaysid iyo wax la yidhaahdaba hala iska hubsado runtii wax dee haddii mushkilada ay soo baxda ijtimaaci waxa ka soo baxa maahmaaha iyo dhaqamo ayaa ka soo baxa iyo luqado kala duwan ayaa ka soo baxa dadku waxay gaadheen in ay ka dhigtaan masdaru risqi meel ay wax ka baadi doonaan oo qofkii oo meeshii iskale oo loo ogyahay dad iskaga qabsadaan iyagoo keliya ka faa'iidaysanaya qofkaasi in wax ka kala daadsan yihiin kollaybana wakhtigiisa uu iibsan doono iyo baahidiisa aanay waxba ka waayen markaa qofkii muxuu ka qaatay kuu soo gaadhay reeruhuu siiya wixii o dhan waa wada aaf marka dadka dee waxaan samaynayaana waa isla inago waa ehelkeenniun marka bal arrinkaa ha loo meel dayo oo ha laga fiirsado khatar badan baa ka iman kartee alam najcal ilarda kifaatan axyaaan waa amwaatan axyaaan waa amwaatan inagoo dhima dhimanay hadday nagu filantay oo nin waliba xabaalu gelayo dee iyado inagoo noolla waa inay nagu filaato waxaa si cajaaiba in xabaashiina laysku haysto xabaal lagama hadla imaka daar meelaan ka dhiso un ma hela ama aan iibiyo wey meel kasta oo xabaal ahayd runtii dee berigii hore lamana daylin oo lama ilaalinin marka waxaa iska dhacday in la iska dhisto ayaa iska dhacday xabaasha iyo milkigana waa kii u horreeyey haddii miskiinkaa isaga ahay meeshaa uu galay ee lagu aasay ee uu milkiyey wax laga dul dhisto dee wuxuuna weeyey adugu sandaqadaad leedahay uuna daar la dul saaray balka war oo dadka dhex wishireeya inay ka botorinayaan dhexdeeda bal adugu taasun qiyaas dareen noocaasa bay leedahay waxaad u foolxun wey ilaahay baa waxau uhi wajacalnaa fiihaa waxaanu yeelnay dhulkii rawaasiya buura shaamikhaatin dhaadheer wa asqaynaakum waxaanu idin waraabinay maaan furaatan biyo macaan oo hunguri mar leh weylun yowmaidin lilmukadibiin buuraha dee saasuu qur-aanku uga waramay in dhulka lagu rakibay oo awtaad ilahay uu ka dhigay mararka qaarkoodna qur-aanku anlaa tamiida bikum si aanay idinla dhaqdhaqaaqin marka haddii aanay buurahani ku rakibnaan lahayn dhulka dhulku wuxuu noqon lahaa kariishati fi lhawaa marawaxaad hawadaa taagan un marawaxadda haddii hawadaa la joojiyo si yarba isaga wareegta marka wixii ku guda jira dhulka iyo wixii dul saaran intaba waxaa rakibay oo ilaahay uu ku ilaaliyey buurahan iyadoo buurihii fawaa'ida kale yeesheen ay noqotay inay stoor iyo kayd u yihiin barafkii iyo biyihii iyo daruurihiiba sidaa darteed baa ilaahay u ihi wa asqaynaakum maaan furaata biyihii baa halkaa kasoo butaacaya barafkiibay qabanayaan daruurihiibay soo qabanayaan buurihii marka buuro dhaadheeroo dhulkii lagu rakibay haddii la sheegay biyihiina waa ka agdhow yihiine kuwa daruureed iyo kuwa barafba wa asqaynaakum maaan furaata ilahay baa taa isku qoofalay indaliquu baa ilaahay uhi socda ilaa maa kuntum bihi tukadibuun isagoo ilaahay mujrimiintii la hadlaya indaliquu u dhaqaaqa ilaa maa shay xaggii kuntum ahaydeen bihi isaga tukadibuuna kuwa beeniya bal cadaabkaa beenin jirteen waa kana xaggiisa u socda baa ilaahay uhi dabadaa laga riixay indaliquu u socda ilaa dilin hadh dii halaati shucab saddex faraar leh oo mil olol miliqsanaya ololku marka uu faraaraha yeeshaa waa marka uu saa u miliqsanayo ee uu kor u dheer yahay ee meeshu shidan tahay baxaysa wey markaasuu faraqyo dhaadheer sii daaya marka ilaa dilin hadh ku sheeg hadh ma jira ile ololkaa iyo qiiqiisa ayaa laleeyahay xaggiisa u kaca harhkaasina saddex faraar buu leeyahy waa harhkii ololka laa daliilin mid qabowle ma aha mid hadhaysanoo hadhnimo laga intifaacaya ma aha waa hadh ku sheeg dee kolkaa walaa yugnii min allahab walaa yugnii waxba kama taraya min allahabi holoca holoc ayaa ka baxaya ee kaasi uumiga qofka iyo dhibaatada haysata halkani waxba kama tarayo innahaa naartaasi tarmii waxa ay hurgufaysaa saa u sii daynaysaa bishararin dhimbiilo kal qasri fooqoo kala ah kaanahu la moodo jimaalatun awr sufrun cawl ah meesha waxaa saa ka dhacay naartaa iyada ah dhimbiilaha ay sii daynayso fooqyaday la mid yihiin ayaa ilahay ui tabaaraka wa tacaala waxaa la yaqaanaa dabku markuu jacjacleeyo dhimbiila yaryar baa ka duula dhimbiilahaasi dhibba masiile halkaa hadday kaaga dhagaan saasunbaad iska tidaa marada hadday ku dhegta saasunbaad uga daadisa bal tafooqle ka war mar kale ilaahay waxa uu ku shabahay inay la mid tahay awr awrkaasoo midabkiisuna uu yahay asfar waa midabkaa hurdiga ah waa dhimbiil macnaa aada u cas wey kolka la eego xagga fudaydka awr bay la mid tahy kolka la eego xagga waaweynka fooqyaal bay la mid tahy labadoodaba waa la isu geeyey ama dhimbiilihii waaweynaa fooqa noqday markay sii faraara yeeshaan awr bay laaleegaadeen adigu qalbigaaga yar ee liitaan loo soo dhaweynaya balse aad xunu garato waylun yowmaydin lilmukadibiin alla wuxuu ihi haadaakaas yawmu laa yantiquun waa maalin aanay hadlaynin mujrimiintani walaa yu'danu lahum lana fasixi maayo fayactadiruuna ay cudur daartaan ma hadlayaan loona ogolaan maayo hadalka si ay u cudur daartaan meelaha qaarkood dee ilaahay waxa uu xusay inay hadlayaan wallaahi rabbinaa maa kunaa mushrikiin yaa maaliku liyaqdi calayna rabbuk meelaha qaarkood in hadal caynkaasi jiraya laakiin dee waxaa lagu jimcinaya ayadaha waxa kala duwan meelihii iyo mawaaqiftii iyo ayaa kala duwan halkii la joogsanayay marka waktigaa laga xidhay hadalkii wakti baan loo ogolay inay cudurdaartaanba go-aankiina uu iska cadyahay waanay xukuman yihin waylu yowmaydin lilmukadibiin ilaahay waxau ihi haadaa yowmulfasli kani waa maalinkii kala saarka eh waa maalinkii kala saarka kani ee la kala saarayay wixii isku jiray adduunyadii dad badan baa isuwanaayoo isku midab ahaa oo isku awood ahaa oo isku ummad ahaa isku qolo ahaa waxaasaa ishuwanaa isku dhex jiroon la kala garanayn ama dadku ay kaxunba u qabeen inuu wanaagsan yihi jamacnaakum waanu idinsoo ururinay walawaliina iyo kuwii hore idinka iyo kuwii horeba waan idinsoo ururiyay baa ilah ui maantana waana la ydinkala saari fa in kaana lakum kaydun haddii awood leedihiin fakiiduuni ishirqoolo ikhiyaameeya baa ilaha ui liannahu kaafir kayd baa shaqadiisu ahayd kaafir ifkii wuxuu ku hayay kayd bal kaydkii halkii ka wada baa la inuu wax tarayo fain kaana lakum kaydun haddaa maanta mu'aamarad haysaan fakiiduuni aniga bal inuun iqaroomeeyo khiyaameeyo bal dhaniga weydaarta taasaa ilahay u dhigay waylun yowmaydin lilmukadibiin kuwa xaqa beeniyey buu halaagu sugnaaday ina almuttaqiina kuwii ilaahay ka cabsaday fii dilaalin wa cuyuun waxa ay ku sugan yihiin hadhadh iyo ila biyaah hadh fara badan iyo ila biyaah wa fawaakiha iyo khudrad mimaa yashtahuuna waxay doonaan ka ahaatay khudrad waxa alla waxa geedkay doonayaan ay ka soo goosanayaan kuluu washrabuu cuna oo cabu buu ilaahay yidhi hanii'an isagoo hunguri mar leh oo la idinku hambalyaynayo bimaa kuntum tacmaluun camalkaa samaynaysaan sababtiisa ayuu ahaaday hada aljaza wa hada alfadl bimaa kuntum tacmaluun cuna oo caba inaa kadalika sidaasaanu anagu najzi lmuxsiniina samafalayaasha u abaalinaa samafalka unbaa keena abaalkaa wanaag bimaa kuntum tacmaluuna camalkani inuu ahaa samafal iyo ixsaan ayaa ilaahay uu ku fasirayaao qolo ma laha waktina ma laha cid gaarana maleh laakiin ilaahay waxa u dhigay inaa kadalika najzi lmuxsiniin ciddii samafal la timaada samafalna waa wuxuu ilaahay ku tilmaamay inuu samafal yahay iyo ixsaan kaasa abaalkan leh waylu yowmaidin lilmukadibiin kuluu cuna buu ilahay yihi watamatacuu raaxaysta qaliilan in yar inakum mujrimuuna idinku dembiilayaal baa tihin waxaa ilaahay ula hadlayaa kuwan ifka jooge eh maanta cunada iyo cabidda uun ay ugu dhan tahay yaa maxaa lagu raaxaystaa iyo baahida sidee loo dhargiyaa baahideenna unbay leeyihin macnaha baahida aragga iyo baahida maqalka iyo baahida farjiga iyo baahida caloosha see loo dhargiyaa arrinkoodu kaasuu ka ururay kuluu watamatacuu qaliilan cuna oo caba in yar dee waa intan adduunyada inakum mujrimuuna idinku waxaad tihiin dembiilayaal kol haddaa u noolaateen cunno iyo cabid cibaado alla iyo raaligelintiisa aydaan u noolayn waylun yowmaidin lilmukadibiin wixii ilaahay uu ku naaray mujrimiinta sheegaya waxau ihi waidaa qiila lahum marka lagu yidhaahdo irkacuu rukuuca laa yarkacuuna ma rukuucayaan rukuuca ma rukuucayaan tukada ma tukanayaan warkacuu maca araakiciin rukuucda waa salaadii marka salaad la-aantii aanay ilaahay u rukuuci jirin ee ilaahay dartii aanay u foorarsan jirin ayay mujrimiin ku noqdeen naartanna ku mutaysteen waylun yowmaidin lilmukadibiin fa biayi xadiidin warkeebay bacdahu qur-aankan dabadi yu'minuuna rumaynayaan su-aashaasaa ilaahay uu soo dhigo waxau ihi bal ummaddii waa kuwanoo adhaxday ka jabeen oo halaagsamoo ilaahay waxyigiisii diidee bal waxa ay ku bedelanayaan kan dabadi waa kee dee waxa weeye waxyigii shaydaanka hadduu qofku waxyiga ilaahay diido waxyiga labaada jira waa waswaaskii shaydaanka shayaaiina alinsi waaljin yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukrufa alqowli guruuran khuraafaadkii iyo qancintii shaydaanka ayuunbuu qaadanayaa qofka qowlka ilaahay diidaa fa biayi xadiidin warkeebay bacdahu qur-aankan dabadii yu'minuun rumaynayaan waa wax lala yaabo wey wallahu aclam